warqaddii koowaad ee rasuul yoxana yoxanaa koowaad cutubka koowaad
waxaannu idiin soo qoraynaa wax ku saabsan wixii tan iyo bilowgii jiray oo aannu maqalnay oo aannu indhahayaga ku aragnay oo aannu eegnay oo ay gacmahayagu taabteen oo erayga nolosha ah nolosha waa la muujiyey oo waannu aragnay waanan u marag furaynaa oo waxaannu idinka warramaynaa nolosha weligeeda taa aabbaha la jirtay oo lana muujiyey wixii aannu aragnay oo aannu maqalnay ayaannu idinka warramaynaa si aad idinkuna noo soo wehelisaan oo wehelnimadeennu waa mid la jirta aabbaha iyo wiilkiisa ciise masiix ah oo waxaannu waxyaalaan idinku soo qoraynaa si ay farxaddiinnu u buuxsanto warkii aannu ka maqalnay oo aannu idinka warramayno wuxuu yahay in ilaah nuur yahay oo isaga aan gudcur ku jirin innaba haddaynu nidhaanno wehelnimo ayaynu la wadaagnaa isaga oo aynu gudcurka ku soconno been baynu sheegnaa oo runta ma falno laakiin haddaynu nuurka ku soconno siduu isaguba nuurka ugu jiro wehelnimo ayaynu isla wada wadaagnaa oo dhiigga ciise oo wiilkiisa ah wuxuu inaga nadiifiyaa dembi oo dhan haddaynu nidhaanno dembi ma lihin nafsaddeenna ayaynu khiyaanaynaa oo runtuna inaguma jirto haddaynu dembiyadeenna qiranno isagu waa aamin iyo caadil inuu dembiyadeenna inaga cafiyo oo inaga nadiifiyo xaqdarrada oo dhan haddaynu nidhaanno ma aynu dembaabin waxaynu ilaah ka dhignaa beenaale oo ereygiisa inaguma jiro